haddana waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha dhaqanka ee digili marifle milaakh cabdikariin ibraahim ibow u soo dhowow milaakh cabdikariin ibraahim ibrow ibrow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore marka hore waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta sharafta leh oo aad iyo aad aan ugula kulnay walaalahayna soomaaliland markaan soo galnay ilaa hadda ag socota tan kale aniga socodkayna iskama socon waxbaan u soconay wax badan baan maqlaynay xaqiiqi ra'iis baan ahayn marka ugu horaysa meel badanna waa soo marnay shacabkii baan aragnay cid kastaan aragnay cuqaashii baan aragnay ganacsatada aragnay hablihii baan aragnay waxaana ogaanay waxaan maqlaynay inay wax dhaba yihiin laakiin balse ay u baahan yihiin kabaaraandeg dheer waad aragteen oo waa idinka fogo leenahay idinkana waxaa leedihiin waa muqadas goon isku taagga anigana waxaan leenahay midnimada waa muqadas waxaana jirta waxaa laydinka maarman leeyahay waa wax tarka aan aragni waay oo laydinku yaqaano waay anugu hargeysa wax badan baan joogay shan iyo toban sano waa deganaa marka igoortay burca ilaa hargeysa hargeys xilligii dowladda saamaan ahayn hadeer waan aragnay si isbedelka ka dhacay waxaa laydinku dhegan yahay waxay tahay wax tarka aad leedihin laydinkama maarmana kala maarmayno balse ma aha haddee gooni isku taagtaa inaan kala tagno horta ma aha waan ognahay laakiin waxay rabtaa wax badan in horta laga laga baarandego waadaad halka ugu horeeyaan galnay aniga odayaasha waa kow mid hore horta maanaan gelin laakiin dowladda waxbay wadi balse waxaan sheegayna aan ognahay amba ay xaqiiqadu tahay waa in rabitaanka somalilan la tixgeliyaa waan la hirgeliyaa horta haddaan nahay odob dhaqameedkii ka yimid koonfurta soomaaliya haddii ilaahay idmo kollii suldaankii ugu horreeya hadalka dhammeeyey tashi weyn baad u baahan tahay koonfur baan ku noqonaynaa markaan ku noqono dhigayno nimadka ah bulshada shacabka oo aan ku beernay si tanba loogu beeray midnimada waa muqadas sakiirkii wixii aan gelinay saa u go-in aan daraaddeed u yeelnay horta waa inaan ku noqonaa ka bixinaa anigan aan dhahnaa dadkaas waa dad wax qabsaday dad soo socdoon mah walaalnimadu waxay ku jirtaa in loo qadariyo toodan loo yeelo waayo ma rabno wax dheelinaya ama wax meelaan laga soo qaadaya ma rabno wax xaqiiqa oo xukun leh meel ku taagan oo meel ku saraysa ma rabna inaan la helo insha allahu waana heli doonaa insha allahu ilahay idinkiis waxaan idin leenahay anigu intaan soconay kolley waa gaarnay go-aan insha allahu ilahay idinkiis markaan ku noqono ciddii oo wax nagala dhexeeyeen oo ummadda soomaaliyeed laha shacabka lahaa oo oqaasha lahaa cid kasta lahayd markaan hay u jeedino jawaabaan keeni doonaa waana la helayaa waana idinku garab taagnay aniga si alla si ay noqoto waxaan leenahay waana muqadas ha la ogolaado hana la siaan leenahay insha allah ilaa idinkiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu